ugu horeeyaan iyo dowladda etoobiya iyo kuwa dowladda federaalka iyo militariga iyo booliiska iyo nabad sugidda iyo maamulka koonfur galbeed gaar ahaan ciidanka booliiska gaarka ah oo xafladan maanta loogu talagalay dhammaan janaanka secson tree iyo wasiirada dowladda maamul goboleedka koonfur galbeed iyo gobernatoraha iyo guddoomiyaha degmada iyo saraakiisha iyo saxaafadda iyo dhammaan marti sharifta iyo ururka haweenka waa salaamantihiin salaan kadib mahad ilaahay askila uga mahadcelinaynaa dadka nabadda ka shaqeeyey nabadda waa aadan uga mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa in nabaddaas ilaahay noo siyaadiyo ciidamadana waxaan ka rajaynaynaa in cadowga ay beegsanayaan ee maalin walba ay beegsanayaan inay ilaahay uu ka guuleeyo haddana way ka guulaysteen inta dhamman in ilaahay noo dhammaystiraan ilaahay ka baryaynaa marka eed eed amahadsantiinsii mahadnage ciidamada booliiska gaarka oo geeka xafiis iyo xaruumtiyoo la furahayan waliba leenaha hambalyoo leena waliba han ziyaaday wasiirka iyo saraakiishaba walihan korortay aragti fayle meel ciidansho ka diwaangaladaan raboorsho ka ogaadaan raboorka qaadadaan lanki bilidka fasaxa ka kooy kooy meeluusanjeeda la ogaado lanki jirin lanki caafimaad qabo lankii war ku halaawsanyiin lankii dhibaato jirtay lankii faa'iidaha kordhiya meeli dalacsiintii iyo walwalbiyo kusubsada fadanya runtii la helay alxamdulilaah maalin walba haddii walba ziyaadaan laakiin kuntilaaba sugaaso halinta gaada sagaalon iyo sagaal boqol iyo walaagoon hirti bilaw faylo waaye waan rajayaynaa ciidamada inayona xerooyin gobolada iyo degmooyinka kulijolanka dhisa horumarshoo lagu shaqeeyi doono biidn illahi alkariim taasoyo kugohonta inay suubiyaan inayoonay ahaan dowladiidka iyo ku adkaadaan meel kastoo iyo dhibaatayo ka haayaan iyo geeka shacabka iyo oon ku adeegaan shacabna nin helna ciidan dhiiji in hura runtii shacabkaas ma hura oo shacabka karaamadiis wali sheena kore ciidana sheena kore dhallinyaradana geeka ciidamada aan waliba leenaha shacabkiin xureeya shacabkiin heeriyada oo gumaysiga ku qaada shacabkiin xabsagun korku ku furan oyo ka jaraan xabsaga ku biyaa gobolada iyo degmooyinka iska fura dhiiga in hora shacabka in dhibaatayteen soo ciidan oo geeka taariikh waa dhadeysankanagatan adduunka ciidan laan dowlad ma jaraas wal jaro kore oo dowladnimo ma jiraan ciidan shacab shay kun hawlen helana shacab karaamo leh oo sharaf leh ma jaro doono marka waliba ku rajayaana ciidamadu haanay nagadan inayoona shacabka oon dhibaatodaan lankasta oo dhibaato maro dheefa ku damboyto way rajayaan ahaan dowladiidka inay sihti on ku adkaadaan inta dambeyn oo dhamaystiran un waliba ballan qaadana ka maamul ahaan xaruntii waato ee diiwaangelinta iyo walba ballanka suubii doona caalamkana wali ku odsadaan sida hadda janaanka basheegay in wal alla wali kaalma ee tasiilaada haddii dhiniga oo equipmentiga eeta oo hubka iyo baawurta iyo rasaasta eeta haddii yoona dhiniga logisticada iyo dhaqaalaha iyo raashinka eeta haddii dhiniga daawada eeta inayoona lagu xaqa tiriyo insha allah yoonuna ballan qaadana waana ka dadaali doona inayoona weeldhadan isbitaalyo gaaran eh iskoolyo gaaran eh in meelyo walka baradayaan xerooyinkii sidai la gorada jari haada jirtay karaamada lahayn inayo helaan insha allah intaasoo dhanba waliba ka dadaalo doona inuunanay suubina laakiin walaahi mado maras la suubii karo caalamkana waliba ku codsadaane ina tillaabooyinkuna la qaadayoona nii kaalmayeen runtii waliba eed eedanka mahadnagaana walaalaheen dowladda etoobiya gaar ahaan amisom tantaroogda dadaalkii oo niil wadaan haddii dhinaga tababarka eeta haddii dhinaga garab istaaga eeta haddii dhinaga cadowga sidii lanku adkaada fadhi eeta inta dhiman oo ciidanku dhismajey iyo xerooyin shay iyo isbitaalladiis iyo wal alla wali oo ciidan un baahan ay ku helaan inaan garab istaagaan ku codsadaana caalamka kalena waliba lana ciidanku in la kaalmay ciidanku dadaal badan oo wada degmooyinka oo dhangeeka waliba ka wadaanaa xureen iyo sharafa ka wadaan awal cadowga isu dadbaagsadaa geeka laakiin isu gebadahay marka eed eedaan ka mahadnaga dhallinyarada ciidanka ah walilaha guulaysada guuliisan shaantaagna waliba guulnagda doontuu ummadan soomaaliyeed gaar ahaan maamulka koonfur galbeed guuliyo waaye marka guulaysoy wali fadaana inaysan hanataan shacabkana naxariistaan haanjidgooyonka iyo dhallinyaro yaryaroo qaladka ka jaro oo meelo isbaarooyinka dhikadaan way balleenahaha kuwaanta waa walayo waliyo taraa'imo le waliba waa irsaaqda ilaahay biye wal oo adinay walaalka ku baaday ama dhibaato ka soo badiy waliba taraa'imo le ciidanka sharaftiisa karaamadiisna ma'a ciidanka sharaftiisa karaamadiis ilaaliya dhallinyarada yaryaro oo shabaabka ee la qaladay oo dhallinyaradaas la qaladay masaakiinte oo dhibaatooyinka xaan oo diinna aan wadna dowladnimona aan wadna sharafna aan wadna karaamana aan wadna iyo qalabeen oo dhibaatooyinka jeysaan way balaan dhallinyaradeedeen hasku kataba dadkiina siin baahan dalkiina siin baahan dowladda soomaaliyeed iyo caalamkunoo la kaashadaana cafisa la siin fidiye cafisa la siin fidiye kooyo dalkin iyo dadkin la noolaada dhibaatooyinkaasuy waliyo taraayaan ma jirta dhibaatadaasasku ka bahaa marka eed iyada ayaa aan ka mahadnagaana xaruntun taariikh waaye taariikh cusub oo bilaawatiyo saraakiishina waliba lakfaday ina ciidankiisa alla sidii usuunay asluubtiis iyo nay sharaftiis iyo karaamadiiska kooyfadiinoo ka shaqeeyaan marka insha allah ina xerooyin badan oo ciidamada isku leeyin iyo sharaftiitiyo iyo karaamadiitiyo isbitaaladu in dhismaan rajeeyana ciidadaas in kama hadnaga maad ilaahay isku le haddee way rajeeyanaa guulin oo ilaahay nin ziyaadiye maalinba maalinta kale in walka darsamaan ciideeda mahadsantiin salamu calaykum